faraxsannahay inaan maanta isugu nimid madaxtooyada puntland ayadoo madaxweynaha doctor cabdiraxmaan maxamuud faroole iyo madaxweynihii hore ee puntland genaraal maxamuud muuse xirsi boqor ay isu yimaadeen kuna heshiiyeen in wixii khilaafa ama ku jira inay dhinac iska dhigaan laguna midoobo midnimada puntland doorashada puntland inay dhacdo maaragtay sideedda bisha january kowda bisha januaryna uu fadhiisto baarlamaankii annaguna aan ku taageerno haddaan nahay international communitygii wixii outcome ah ee ka soo baxa doorashadaas haytana qofkii kusoo baxa lala shaqeeyo waxaan idinku wareejinayaa madaxweyne madaxweynihii hore jenaraal cadde muuse weligay waxay ka shaqaynayaa ama in puntland ay nabad ku shaqayso ku dhisanto sidii la rabayna hadda waxaanu ku heshiinay madaxweynaha inaanu electionkaas election xalaala inuu noqdo waxaa kaleeto aanu ku heshiinay nin kasta ama ku soo baxa electionkaas inaanu gacan qabanno la shaqayno oo resultaatada ka soo baxdo guddigu soo saaraan ragga lasoo saara baarlamankaa soo baxa iyo in electionka lagu sameeyo aanu taageerno resultaatadaas ninkii ku soo baxana lala shego waxaana rajaynayaa alxamilaahi waxaan ka rajaynayaa inay arrintaasu fusho oo electionkaasu sidaanu rabno uu u dhaco waa hubaa sida hadda nabadda looga shaqeeyey united nationka ragga ka jooga siciid dheere iyo raggii dowladduna ay wada shaqeeyeen ma haddaas ilaah baa leh marka anigu intaasaan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam farxad weyn bay ii tahay maanta inaanu halkan xarunta dowladda puntland aan ku kulanno madaxweynihii hore genaraal maxamuud muuse xirse cadde mawqifkiisana maanta halkan uu ka caddeeyey sida hadda xorteyriga uu ka sheegay iyo wixii aan ku wada hadalnay cid walba oo wax naga filaysana ay tahay waxa hadda aan halkan ka sheegno in yihiin wixii nala ka filan kara ay yihiin dowladdan puntland raggii kasoo shaqeeyay baanu nahay labada oday oo ugu sinyorsan ama ugu waaweyn baanu nahay siyaasiyiinta puntland maanta ka shaqeynaysa maaqa kuwa kale inay meelo kale ka imaan doonaan waa iyada dambe laakiin hadda maanta waxaanuna isku waafaqnay sida uu sheegay madaxweynihii hore in nabad iyo wada shaqayn iyo midnimo iyo walaaltinimo ay ku dhammaato nidaamka socda oo doorashada ah oo guddigii ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ay gacanta ku hayaan wixii kasoo baxana la taageero doorashadii baarlamaankana markaas la fadhiisto maalinta koowaad oo bisha january sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka sideedana doorashadu ay ku dhacdo cid kasta ciddii ku goleystana lagu taageero oo laysku raaco sidaasaanu ku hadalnay iskuna waafaqsannahay ummadda reer puntland iyo beesha caalamka iyo inta nabadda jecel oo ama geeska africa ha deganaato ama african union ha ahaato oo soomaaliya amnigeeda iyo nabadgelyadeedana danaynaysa ay naga naga naga maqlayaan maanta dadkeennana aan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo midnimo iyo wadajir si aanu cadowgeenna siyaasadeed iyo midka muxuu ahay nabadgelyo xumada dalalka ka wada soomaaliya oo dhan meel kasta puntlandna ay ka tahay qayb aan meel uga soo wada jeedsano waxaan aada uga mahad celinayaa sida uu isaguba sheegay guddiga nabadgelyada oo ka shaqaynaya amniga magaalada iyo dalka oo dhan si nabadgelyo ugu dhacdo doorashadu ciddii kale oo waddanka kusoo biirtay magaalooyinka waa buuxaane iyagana ay nabadgelyada ka qaataan qaybtooda ay ka qaataan shacbiguna sidaa kula shaqeeyo niyad samanaha laysu sheego sidaasaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ilaahayna lagu garab qabto annaguna aan ku heshiinay hadda maanta halkaan isugu nimi asalaamu calaykum waraxmatullahi